wallaahi runtii in waddanaanu jaarnahay iyo dadaanu walaalnahay ay kasoo horjeestaan horumarkayaga annaka fajicisaa bay nagu noqotayba mashruucani waa mashruuc harumar shaqa abuurid waa midaynu u baahan nahay hadduu inoo hirgalo insha allah biidnillahi karim inoo hirgeli doonaa waa mashruuc u adeegayo geeska africa oo dhan somaliland oo keliya maaha u adeegi doonaa soomaaliya ethoobiya uganda wadamada haddii aan lahayn badda south sudan ilaa xitaa jabuuti marka runtii waanu fahmi weynayey sababta ay u carqaladaynayaan markii waayo markii ugu horreysay heshiis aanu galayna maba aha heshiiskan laftigiisa heshiis cusubba maaha labadii kun iyo lix iyo tobankii baanu heshiiska la gallay d b well ilaa february labadii kun iyo toddobiyo tobankii d b well baaba gacanta ku haysay laga soo bilaabo juun ka hore dhowr jeer baanu saragnay maxaa dhahdaa qolada etoobiyaanka waanu kala seexanay heshiisyo oo iska ahaa dee laya public iska ahaa macluum ahaa marka isagoo historygaasi uu jiro taariikhdaasi ay jirto maanta waxaa mataqaanaa keenay runtii kasoo horjeedka waxa weye waa wax aanan fahmaynin oo runtii garan mataqana xaqna aanay ulahayn somaliland xaq bay uleedahay ciday doonto inay heshiis waa qaran jira tan xaqa waan u imaanaynaa waadna noo sharaxi doontaa laakiin mar aan wax ka weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya waxa ay uga soo horjeedaan waxa uu ku celiyey hadalkii uu prime ministerkana horey u sheegay isaguna horey u sheegay ee ahayd in aysan horumar ka soo horjeedin somalilan horumarkeedana ay taageersan yihiin laakiin aan la marin nidaamkii loogu talagalay marka adoo dib u fiirinayo aqoonsi la-aanta somalilan ma kula saxan tahay taas inay gar u siinayso iyo in kale may gar u siin mayso sharcigaanu u raacnay waxa weeye heshiiskani wuxuu ku fadhiyaa sharciga iyo dastuurka somalilan buu ku fadhiyaa waxaana jirta dee taariikh hore oo wadamo badan baanu la gallay heshiisyo iyo shirkadaba wadanka maxaa dhahdaa imika jabuuti heshiisyaa naga dhexeeyey xitaa soomaaliya laftigeeda intii way hadalladu noo socdeen waxba yaabaanu ku heshinanu wada sixinanu soo wada saaray wax cusub maaha waana wax sharci ku fadhiyo weeye haddii iyagu ay go-aankooda ku dabaqayaan sharciga federaalka annagu de sharciga federaalka qayb kamani qof walba woogi dhanka kale waxaa heshiiskan somalilan dhexdeeda su-aala ah ka imaanayaan haddiiba heshiis la gelayo horumar la gaarayo in ay jabaan nuquladii aad baarlamaanka hor dhigteen qaar ka mid a oo ah in aan shan sano muddo gudaheeda aanan waxba saami ah lasii iibin karin marka kaas ma horey buu ugu jiray mise waa mid hadda cusub oo aad gadaal oga soo darteen markaad saxiixayseen horta lock lock interior baa la shanta sannadood way ku jireen laakiin waxa raacsanaa la ilaawe waxa raacsanaa waxa weeye waa marka etoobiya ay soo gasho way soo gelitaanka etoobiya markii horeba tafaahumka iyagu ka mid ahaa markii aan wada gallay heshiiska qoladan d b web marka hadda way soo galeen iminkay shantii sanood bilaamayaan aan ciidana aanay waxba ka bedelaynin saamigeeda shanta sanood ee soo socda marka shardiga ku xidhan baa la ilaawe